barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa marti ku ah laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku nool dalka sweden oo sameeya sugaan iyo majaajilooyin lagu soo bandhigo baraha isgaarsiinta bulshada dhallinyarada ku nool magaalada stockholm waxaa majaajilooyinkooda ku xiran dadweyne aad u tiro badan cabdi tahliil faarax iyo maxamed cabdirasaaq ayaan marti ku ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka sidoo kale waxaa barnaamijka iyana ka qaybgalaya nasre cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala baraha isgaarsiinta bulshada ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo diyaariyey barnaamijkan
kusoo dhawaad horta barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee v o a waan dhownahay waa maasantahay
maxamed cabdirasaaq laakiin dadku inta badan ina waa beri ku yaqbal iga war horta bal dhalinyaradu inay ka qayb qaadato waxyaabaha ku baxa dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada sidee baad u aragtaa wallaahi waan jeclaa lahay inay ka qayb qaataan ee nagu daysanaan way hagaagi lahayd wax fiican waaye adig iyo saaxiibka cabdi tahlil baa isna khadka ku jira oo isna dee in badan aad wax wada matashaan cabdi tahlil kusoo dhawaadna waa dhawa waa dhawa ismaaciil waa maasantaha boqol kiiba boqol waan islaama dhammaantiin waan gartay markii igu dambeysay labadiinaba dawaar baad tolayseenoo hablo badanna waad dharka jexjeexan baad idiin samaynaynaa baa lahaydeen
sax marka bal iga warrama horta bal dadku sidee bay uga fal celiyaan markay arkaan dhalinyaro badan oo metelaya waxyaabo dee madadaalo ah oo kale
horta dadka qaar horta waxaa waaye yacni dadka aan markay yacni fursadda haayaan oo kale dadka qaar horta way ku farxaan way daawadaan annaga aragnay laakiin dadka qaar horta ma jeclo inta aan jecleen horta ma badnabo haye
marka intii jecelna waa soo dhaweyneynaa oo fiidiyaasha yarka annaga ummadda waxaan ugu talagalnay inaan ku maaweelino ma ahan wax oo si toosa dad aan yacni ku abaaranayna ma ahan waa wax iska yacni bulshada loogu talagalay in lagu maaweeliyo annagana waxaa waaye wa waxay noo tahabo yani maxaa la dhaha isheeg waxay noo sii tahaba wax oo dhiirigelin iyo siin karo dhiirigelin iyo wax walba wanaag haa waan gartay nasraa cabdiraxmaan iyana waxay ka mid tahay eh, dadka aadka u xiisay gaar ahaan dhinaca adugu dee snapchatkaad baryahan u badan tahay baraha isgaadhsiinta bulshada aad baad u isticmaashaa aad iyo aad aad u mahadsantaha ismaaciil farjarow haye horta n barahan internetka waa baro laga gudbin karo wax wanaagsan oo khayr leh n wax jas fanfaniya qof kasta habigiisa aniga runtii social mediahu waa hobigeyga inta badan waan ku dhex jiraa laakiin barolaga jiraa waxa weeyaan dadkiibaa si qaldan u fahmaya maogtahay haye
dadkuna inta badan hadday waktigooda laga yaabaa dad badan inay waktigooda geliyaan waxyaabo xunxun haye oo iyagana sharaftooda u xun maxaa la dhahdaye bini aadamnimadooda u xun in akhriya adduunkaba aanu fiicnay dadku inta badan waxay wakti geliyaan dhaliisha xumaanta dad kala fogeynta qabyaaladda waxaasoo dhan bay wakti geleen laakiin hadday wakti gelin lahaayeen in dadka la isku soo jiido in kaftanka in isdhexgalka in qofku waktigiisa qaato wax badan bay ka badbaadin lahayd dadka marka dadka waxaan ku waaninaya xitaa dadkan samaynaya dadka qaarkood in la dhiirigeliyo oo la garab istaago lagu farxo lasoo dhaweeyo waan kuusoo noqonaya ina waa beriyow adiga iyo cabdi tahliil iyo inta badan waxaad waxyaaba badan baad matashaano bal max- waxyaaba ugu badanaad dadka usoo bandhigtaan maxaa kamid dadku idin dhegeysanaya bal haddaad sawirka siisid wallaahi waxaan usoo dagdhignaa fiidiyaal oo iska yararaysa oo saddex daqiiqa iska faniya oo ummadday ku qoslaan marna heesaan kusoo tuuranaa inkastoo ayaan saaxiibkii saaran yahay ani aalo ku jiro weli aan soo bandhigin ayadana waan soo socotaa insha allah haye maqaar aad leedahay Eh, hal heesaa la qaaday saaxiibkay iyo hees oo wadaniya calana cabdi tahliil isna uu ku jiraa khadka cabdi tahliil aad maxaad intaa ku dari lahayd maxaa kamid a waxyaabaha aad dadka usoo bandhigtaan ee ay aadka u jecel yihiin sidoo in waa beri hore u sheegay waxyaalaha dadka usoo bandhigna waxaa kamid a fiidiyaal iska yaryar oo iska saddex daqiiqo waxyaalaha yaryar oo laysaga mashquulo iyo fiidiyaal oo maxaa la dhahay wadani ah sida filimaan aan ka sameyn oo kale adiga wax walbo adiga waxyaalahaasa kale adiga soo bandhignaa mafahante maxaa idinku dhaliyay markii ugu horreysay inaad eh, ka fikirtid inaad waxyaaba madadaalaha samaysaan waxaan ugu dhaliyay horta markii hore annaga kaftan kaftan ahaana waxaan aan ku galnay tartiib tartiib tartiib fiidiyaal annaga dhexdeena ku bilownay annaga dhexdeena saas iga duubi jirnay adiga maalinta dambe baashi facebook ee tagtay iyo video qarsoodiya ku bilaabat weliba haye asagoo guriga joogo kale anoo kala imaanaya video qarsoona ka duubanaa adi hadhow oo kale tusinaa asagana sidii oo kale sidaa markii adiga dadkii bulshadii aa noo sacbatumeen qaarkood marka adiga niyad yaraa ka helnay oo kusii taraaraxnay haya haya dad intee le dadku ma ma idiin soo jawaab celiyaan oo kale dadka markaas yani shacbiyad kastoo waxaa inta friendliskeena ahaayeena yani saas waay maanta dhibcahaasaa lagugu leeyahay saasaa lagugu leeyahay baashi markii lagu dhaho adigu waa xanuunsanaya haya haya haya markii aa xanuunsatid adna berri video kala keenay sida baashi u socotay marka dadkii qaara waxaa dhaheen fideoyaal asxan waa keentiin waxyaala macno lah ka keena insha allah marka sidii anagana ku keena fideoyaashan waan gartay aad baad mahadsan kusoo noqonaya n nasra n waxaan jeclaa inaan adiga qudhaada ku weydiiyo n waxyaabaha lagu soo bandhigo social mediaha waxaa ka mid a waxyaaba badan oo madadaala ah heeso wadaniya heeso iska mararka qaar haatan waxaa kusoo kordhay snapchat baa la yidhaha welibana welibana snapchat iskuma jira waxaad arkaysaa noloshii qofka oo lagu soo wada bandhigayo sida arrintaa u aragta ha walahi anigayganaaba ah waa waan adhabtigeliyey sidan bal ugu yeeshay snapchatka balwado kale dee balwadaydu noqday waan toosay noloshayda markaan meel walba haddaan iskuol gelayo haddaan meel shaqo gelayo haddaan guriga joogo haddaan kas wakti qaadanayo wax walba waan waan isticmaala oo waxay noqotay balwadayda waan gartay dhinaca markaa suugaanta lama yaabi karo dhinaca suugaanta iyo heesaa saameyn ma ku yeesheen teknolojiyadu
aad aad iyo aad waxaad arkaysaa fanaanin kala duwan oo heesta intaanay soo qaadan karo snapchat in yar kasii maqashiinaya Soo dhiga.
dadka ha oy deetana halkaa ka qarxayso waa run haya anaa jirta heeso badan oo fanaaniin badan oon asxaab nahay ay leeyihiin markay sidaa u duubaan ayay si bareefada aniga iigu soo diraan whatsappkayga deetana snapchatkaan soo geliya snapchatka markaan soo geliya waxaad arkaysaa iyadoon heesta youtube kaba soo gelin laba kunoo qof inay kusoo weydiiyaan ay ku dhahdaan heestaas waan u baahanahay marka intaan ku kalsoonayna aan u diri karo inta kalena aan odhan karo waktigaas youtube-ka soo gelaysaa waan gartay waa meel xaysiisba laga sii sameeyo laga sii sameeyo dee t v tviyadii baan bedelnay hadda waa la Waa- odhan karaa waa weriye gurigiisa TV-yadii baan jooga.
bedel- ha waan gartan kugu soo noqonaya nasra n ina waa baraan tegayaa n maxamedow waxyaaba badan oo iska madadaala baa sam- dhinaca heesaha laftigooda ma isleedahay saameyn badan waxay ku yeesheen fanaaniin dhalinyara inay soo baxaan oo kale n baraha isgaadhsiinta bulshadu fanaaniinta waxaa waaye annaga eh, hees kuma iskuma dayin inaan qaadno balse eh, heestii kuwa calanka baa awoowe alifa ma garatay haye
aniga markii waa heesta laakiin mar hore la alifay meel iska taalay kadib aa aabe baa weydiiyey heesta wadini ma heestaan iska dhahay haye
aabuu igu dhahay heestii oo isoo qoray laxankeed hore u saarneed ilaan adeerkay u gudbiyey oo muusiga usoo tumay heestii aa sida ku qaadnay cabdicasiisa u dhiibi bal aniga ma qaadin laakiin waa la horiyey markaas waxaan ku dhahay nin cabdicasiiso heesbu waa qaadi kartahay yaa waxaana waa wadeynahay bal hadda ka bacdi waxaa waaye heesii oo wadaniyaasha maaragtay qaarkood waa haynahay bal noogu tog baan ku dhaha ma fahamtay waan gartay n imsad joogtay sweden sweden adiga waxaan joognaa saddex sano ah saddex sanaa joogtaa maxaad jeceshahay iminka nin dhallinyaraha baa tahay oo eh, dabcan dadka markay muuqaalkaaga dhinaca ka arkaan m- waxyaabahaad xiisaysid maxaa ka mid a wallahi ana waxaa xiiseeyaa ummadda bulshada soomaaliyeed inaa aan ka siiyo inaad inaad madadaalo u soo bandhigtid madadaalo soo bandhigo weliba kuwa badan n sidaasaan ri- adiga saaxiibkaan aad baa isula jaan qaadaan eh, m- xaggee baad fikirada ka keentaan tusaale ahaan eh, kuwan madadaalada ah ee tusaale ahaan ha ahaato dawaarka oo kale sidee bay idinku dhalataa
wallahi eh, horta sidaas taas anaga si fududeen ugu timaadaa anigoo guriga wada jirno baa midaa fikir eh, waxba kusoo dhacaysaa wix macquula kadib waa isku darsanaynaa saan waay saan waay kadib adiga shan daqiiqa u fikiraynaa kadibna iska duubeynaabo haye
sidii aan kusoo bandhignaa bulshada sidaasaa n saameyn noocaa su-aashaan saaxiibkaa weydiiya haddaan ku weydiiye saameyn noocaa bay ku yeelataa n barahan isgaadhsiinta bulshada ee laga xidhiidha sida youtube ha ahaato facebook ha ahaato snapchat ha ahaato dhinacii fanka wallahi hor dadka isku mid ma ahan qofba sibuu u qaadanaya soomaalidan isku mid ma ahan haye qofna wuxuu u arkaa horumar qofna waxaa waaye waa iska og tahay wax laga sheekeyn kara ma ahan adigu saad u aragtaa
aniga horta wax wanaagsana u arkaa inay tahay marka waxaan leeyahay ummadda dhanna maxaa la dhahay qofkii horumar iyo maxaa la dhahay gaarana ha loo socbo tumo qofkii xumaanta wadana waxaa waaye ha laga gaabsadaan le intaasaan ku gebagabeynaan magacaagu waa cabdi tahliil marka cabdi tahliilka waxaa lasoo xasanaya cabdi tahliil fanaanka ahaa la- inkastoo yaro xanuunsanayo ha ilaaha caafiya cabdi tahliil warsamaa la dhahaa anna waxaa waaye cabdi tahliil faarax waan gartay heesihiisa mar rama isku daydaa ha waa isku daya midaa hadda soo duubay oo heesta ugaaso heesi ogaaso aad soo duubay oo heesoo hore u qaaday heesta dhugaaso bal in yarba naga maqashiin kartaa waa idinka maqashiin karaa adoo codkaa ku qaadaya kaaga okay markuu u bixi iskadhay markuu intifaac sii joogo maxaa uur xumaada keenay maxaa odayaal xilsiday dagaal loogu oogayo maxaa loo iima sheego weliba aflagaada keenay waka waaw waaw wal kama dhacid baan kugu soo noqonaya cabdi waa berina wuu is- eh, wuu isfuran doonaa inuu waa berina waa leeyahay maxamed yare isna wuu isfuran doonaaye waan ku- waan ku soo noqonayaaye nasra adna bal dhinaca ma isku daydaa heesaha qaarkood war horta adigu fanaanad ma yihiin moogtaha laakiin waa isku daydaydaa waa ag joogtaa fanaanad qoota qootaha camal
waxaad tahay fanaanad dhinaca social media soo maha Eh, fanaanad iska qoota qoota ah Haye.
laakiin horta dhalinyarta waan dhiirigelinaya marka koowaad iyo marka labaadba maasha allah waayo intay wax xun iyo balwad iyo wax kasii xun geli lahaayeen jas inay fan iyo iska waktigooda qaataan hadday galeen eh, waan ku sibadgaraynaya waan ku garab taaganaya waana ku taageeraya waa dhalinyaro aada u yaryar laakiin maalintii iigu waayaha banayd waxay ahayd ismaaciilo hee facebook anigoo ku jira haye ayaan kan yaroo ooyaya arkay kuma
Maxamed, Maxamed.
maxamedo waa lagu Oh my haystaa God, waa naxay marka wallahi shog baa igu dhacay haye macnaha dadku dadku way u kala egyahay qofku macnaha dadku qofka way hadduu wax ukala matelayo egyi jireen baba qoslaya maxamed yarabe ana hub baan ka mooday oh my god facebookiisii baan helay marka aan arkayo oohintiisa ma og tahay haye shog baan qaaday xoog baan uga naxay runtii Haye.
waniga u qoray kuli sooray wax kastaa xal bay leeyihiin ma garanaysa qoraal baanu qoray haye deetana qosol buu igu soo dhacay wuxuu ihi tasfoon bay iga ahay waan u qaadan waayey marka sigarta nasraan maxamed laftigiisa weydiiye maxamedow arrintaasi maxa maxay ahayd arrintaas waxaa ku tugan mataqaanaa hee
inan baa Jacayl qoto kaamil iskusoo qoto.
duubtay ma garatay inan ba hee
inan baa kaamil iskusoo duubtay waxay leedahay asxaabteyda iyo familkeyga iyo xasiya sunbaa cadayaa waa isdilayaa ma fahantay haye haddii la isdilaa ma kaamil aa la iska duubaa haye
marka ani waa fiiriyey marka too kalaa sida loo joogo too kalaa haddana soo tiro soo oyda oo magac baasmiya ku walaacaysa ma garanaa marka magacii waa ilowsanaa ma xasuusto Waxaan waan dahayaa.
waan daawaday iyadan marka jacaylka la sheegaayo waaba la kursadee Ee, ana aan toos aan u kursadaan dhaa jacaylka ma fahantay haye way kufsadeen Markaasa- markaasaa markaasaa aniga kaameradii aan agta soo dhigtay ilin baa iska raadiyey xasuusaan gala ma garatay haye
marka hore filim hindiyaa daawaday jacayl waa ii naqa weysay kadib xasuusaan gala xasuus haye haye kadib aa ilintii tiriqay soo dhaaday marka isaan dareema isku iskusoo aadiyey bis waa iska duubay heestii waxaan ku dhusaday oo idil barqal haye ee ahayd heestu waa tee waa heese idil balkhad waa teetaro ma dhaayihii indhahayga wiila muku yiri muku yiri muku yiri maya may hanxankaa fili maaye maya maya may may may muku yiri jacayl qof daba soco markuu yidhi jacayl qof daba soco ha ma ku yidhi jacayl weli ma ku yidhi qof daba soco miya haa haye iyada waa haye haye kolle aniga idil barkad waxba i odhan mayso oo igu xanaaqi mayso waa saaxiibaday haye dhallinyasadeeda maca garanaysaa ay kufsadahay qadra daahir baa Haye.
waxay odhan weyday mayadaa wax yar ah heestaasaa marka waxaa waaye oo kasta waa iska jecel mogtaa waa iska xanuun marka qofka markuu dhegeysto waa dareemaya ma fahantay Haye.
anina waa oynayaa marka inantii ummadii waxaa waaye waxay u qaateen inay jecel yahaayo marka haddoo jecel yahaayana waxaa waaye waa qarsanaa mooye haye naybteyda banaanka ma soo dhigayo laakiin waxayna aan sameyn karo oo la jeli karo oo la bandhigi karo wax wax kasta walbo waa la samayn aan karaa ummadeen ku fikiraa marka sidaa maya ummadii maya waxaad ii muujisay waxaad ii muujisay inaad jilaa soo baxay hadda tahay oo aada u dhalin yar markaa jilaanimadan kula ogaan doonaa insha allah maxamed haye insha allah ma oo cabdi cabdi talin muxuu markaa hees kuugu samayn waayo hees jacayl ah oo marka halkaaba uga sii ambaqaadi waayo cabdi talin
ah waa ku maqlaa maxaad halkaa hees uga samayn weyday hindiya
waxaa waaya ninkan horta wuxuu noo noqday actarka soomaalida shaaruqaan nin meel naga saara ninkaana ka aragna haye
marka waa u hambalyana waa u hambalyana maadaama uu noo ooy ad a- marka adiguna ma ma laga yaabaa inaad heestii kale ahayd maxaa tiri dadow dadow inaad heesta halkaa ma- m- heesta xagaad ka keentay adiguna heestaas waxaa ii sameeyey abwaan jaamac fool abwaan la dhaho inta ila joogo waxaa waaye qisadaas isagaa ku dhacdaa malena isagaa laga wareysanaa taas haye inan ka maqan laakiin oo ilaa laba inan ka boqol mayl ka maqan.
jirtaa ilaa kunba iska dhahday kun mayl ay ka jirtaa no ha ay ka jirtaa waa masaafo dheer Mm, marka ani dadka ugu bandhigayo marka bal codkeedii haddaad in yar naga maqashiisid
Een, waxay ahayd adigaan saryeeliyo dabiibkaa sugaya dumartaan ka doortay iga durugtay boqol mayl dumartaan ka doortay iga durugtay boqol mayl dadow dadow dadow maxaan ka yeelaa
jacayl waa inuu dilay inuu doonis adag baday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dadow dadow dado maxaan ka yeelaa dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dadow dadow dado maxaan ka yeelaa
Marka, waan gartay waan gartay waan gartay may aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay sheek sheekaad noo bilowday nasraay waxaad tidhi een, waxyaabihii iigu xisaab badnaa waxaa ka mid ahaa anoo maalin facebooka dhex mushaaxaya sheekada dee waa ka maxamed yar inay nooga sheekeeyey xabiib maxamed yare haa marka aan kuu soo noqde mar dhowed waxaad ku yar luuqaysay heestii dhaayihii een, indhahaygay wiilashii indhahay wiilashii indhahaygow hees in yaroo aan ka hayo hees khadra cabdisalim oo qaado haye xor bay nolosha ku tahay iyago dhan may may may may heestaasi waxay tidhaahdaa bisa timid marba dib u qoomamo oon qadar dhacay marbada qancisaha niyada maradoo wax qabinba lagu qoonsadaa arrimahan qafilan qalbigani xidhxidhay haddii aan qiro qoruuxay helay mana qarin kara qisadii warhumo heesta meelahaasay marsaa waan kala iloobay heesta khadra cabdislimo aad baan u jecelahay iyadana aad baan u waxaan salaamaya filayaa kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa een, maxamed cabdirasaaq Een, maxamedow barahee isgaadhsiinta ayaa isticmaashaan markaa fariimihiina gudbinaysaan inta badana horta facebooka u badannahay isnaha ku isticmaalnaa laakiin inta badana f- v- yani waxaan sameynay facebook aan soo dhignaa kadib youtube aan dhignaa waxaan u tegi doonaa cabdi tahliid ma jiraan dadka qaybtood falcelin ka soo bixiya waxyaabaha aad samaysid maxayse kuu sheegaan dadka qaarkood way jiraan dadka qaar waxay u badan yihiin kuwo ku siinaya dhiirigelin ay u badan yihiin dadka qaar waan gartay yacni adiga yacni barnaamijyadan oo kale waa xiiseenaa noo soo badiya camal gabdhaha ay way jiraan inkastoo dadka kalena ay iska yar yihiin Dhali- marka waxaa leenahay kuwaas ha noolaadaana leedana calan calankooda kor waan gar- dhallinyaro idin laaleegoyana dhinaca ku jira ma jiraan madadaaladoo kale ama idin yidhaahda waxaan jecelahay saa samaysaan si lamid inaan samayno kale ha way jiraan way buuxaan kuwo xataa qaar waxaa jiraba annaga aan kaga dayanay marka waxaan leenahay inta samaha jecel kor